annaga mar haddii aan degmada wellaweyn soo gaarnay dhib iyo dhibaato ka dhacday darteedna aan u imaannay inta ay nafi nagu jirto waan fulinaynaa shaqadii aan halkaan aan u imaanay kuwii dhibka geystay oo dhibaateeyey oo suurad xumeeyey dhaqankeennii iyo soomaalinimadeennii oo dad aan waxba galabsanin oo aan dagaal ku jirin dilay gubay gowracay maxaa la yidhaahdaa barakiciyeyo boobay way maraayaan ciqaabtii ay geysteen way maraayaan taa horta waxaan rabaa inaad khad guduudan a hoosta ka marisaan waxaan u imaana annaga halkaani deegaan gaara iyo iyo shaksi gaara dan gaara usu aadna maahaye waxaan u imaanay inaan u adeegnaa deegaankan dhibta ka dhacda aan xal u helnaa maanta aan annaga u imaana wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cidda difaacaysa nolol iyo geeri toona ku keenaan waxaan ballan qaadaynaa xitaa haddaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiiggiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino taas inaad gaarsiisaan dadka ha la gaarsiiyo in aan ciddi ciddi dhibaataysaa looga haraynin saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay amar u haystaan in ay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa iyo hantidiisa dhibaataysa